ayaana kabkii caymiska iigu soo shubay e v c e v c ayaana ku gatay calafkii xoolaha war ilaan taba iskuma kax sheegto ma qolyihii aan maalinkii moodayay inay forex yihiin
barnaamijka waxaa maalgelisay shirkadda caymiska sabri
waa hagaag dhegaystayaal intaasi waxaa ku idil barnaamijkii caymiska xoolaha xaqladiisa sagaalaad oo aad kala socotaan raadiyo markabley ee baardheeshkeeda fm megahatis goordhow hadwaalidma waxaad maqli doontaan war waxay dalkii dibadda iyo gudaha naga soo gaaray balse haatan haatan waxaan gudagelaynaa su'aalaha caymiska xoola dhaqatada la weydiinayo Een, waxaa halkaa marti uga qaar ka mida dhegaystayaasheenna raadiyo markabley ee baardhere ugu horreyn waxaan kusoo dhaweynaya mikrofonka oo su-aalahaas aan hordhigayaa cali cabdulaahi sheekh cumar oo ka mid ah waxgaradka degmada baardheere si dhowna ula socda barnaamijka caymiska xoolo dhaqatada Een, cabdulaahi ugu horreyn su-aasha aan jeclayaan waxaan ku weydiinayaa barnaamijka caymiska ma dhegaysataa haa waa dhegeysta barnaamijka caymiska ee raadiyaha ayaad ka dhegaysataa raadiyo markabley baardheere gobolkee ayaad ku nooshahay
gobolka gudug gaar ahaan degmada baardheere
degmada dabcan waa sheegtay waa degmada baardheere Een, su-aasha kale aan jeclaan ku weydiiye waxay tahay barnaamijka ma wada dhegaysatay inta uu ka soconayay idaacadda markabley haa waa wada dhegeysta ilaa shan cutub uu ka kooban yahay shan xab- shan xabad uu ka kooban yahay waa maxay caymiska xoolaha
caymiska xoolaha waxaa weeyo xilliga een, abaaraha ama waqtiga hogada la gaaro ayaa caymis waxay u tahay daawada loo qaado ama afka shubka la yidhaahdo ama cirbada la yidhaahdo hadba nooc sunta waa badan tahay caymiska waa badan yahay
goormee ayaa xoolaha la caymiyaa
xooluhu waxaa la cimiyaa kala dambeydkii ilaa hogadii marka xoolaha roobka uu doo daaq la bilaabay labada jeer waa la cimiyaa
waa gartay wax ma ka fahantay barnaamijka aada u weyn wax badan baan ka fahanay haddii aad fahantay maxaad ka fahantay waxaan ka fahmay xooluhu inay markii een, ay liidanaasho gasho ama liidanaasho ay yihiin ood aragto inay wax ku jiraan ama dhibaataysan yihiin ama cudur buu ku dhaco inay u baahan yihiin nafaqo iyo daawo inay u baahan yihiin markaas ayadana ee, annaga miyiga aan ku noolnahay loo soo aaday meesha kuu dhow oo magaalo ah oo maogtahay ganacsi ama weel ama daawadaas laga helayo kala noocyadeeda kala duwan inaan usoo aadno oon ka raadsana daawadaas tayadala aan ka raadsana
waa gartay marka adigu xoolahaaga weli caymis ma gelisay waan geliyey wax badan wax badan baan geliyey wax badan baan geliyey waan geliyey een, daawada say u kala tiitil culus tahay ama cudurka uu kala saameyn badan yahay sida ayadaan u geliyey een, maadaama aan iska nahay dad xoolo dhaqato reemiyi haddana iska dhiban haddana walaalaha muslimiinta oo degan degmada baardheer iyo qaraabada ayaan lagu wacyisanaayo deen qaadanaa iyo qof noo dhahan noo qadahnaba saasaan xoolaha ku caymisanaa
waa gartay ee, lacagta aad xoolahaaga ku caymsanayso xaggee aad ka keentaa qaraabo waxaan ka raadiyey iyo waxaan muxuu aha een, aan dadka muslimiinta aan u qayliysto ama walaalaha oo kor jiray iyo qurbaha jiray iyo meelahaas aan u qayliysanaba saas baan ku caymisanaa xoolaha waa gartay xoolahaaga kuweed caynsan lahayd sida geela ariga iyo lo-da kale saddexda adduunyaba isma dhaamaan markii abaarta laga baxo oo aaran kala joogo midba midka kale ka fiican waaye laakiin abaarta markay dhacdo waxaa u daran ariga iyo muxuu ahaa looda u daran Een, geela laftiisa markii abaar ay dhacdo meel lagu bixi lagu hayo laftiisa waa la fariistaa oo tanayada waa ku dhacdaa laakiin waxay tahayba saddexda adduunyo isku mid waa midba midka kale labadaas gacmoodoo midba barkanaysa wey
lacagta caymiska aad ka hesho xilliyada abaarta maxaad ku qaban doontaa
waxaan ku qaban doonaa een, dhul beereed oo daaqan u gadanayaa warabaan u qodanayaa biyaha ii reeboo keella oo ku- ku muxuu ahaa, abaarta uga baxo Een, ayaga ayaan ku nafaqaysanaa ku dhaqaaleynayaa kayd baan ka dhiganayaa dhul doog oo dirac oo muxuu ahaa een, biyaha ii reebaan u samaysan oo keellaan u samay
waa tahay ugu dambeyn maxaad rajaynaysaa inaad caymiska ka faa'iido waxaan rajaynayaa daawo tayale iyo kharashkii aan ku gadan lahaa intaba inaan ka helo anigana aan ku guulaysto dhulk beereed dhulkii aan qodan lahaa oo moogtaa waraha keelada aan ka qodan lahaa biyaha ku reeban lahaa iyo faafreebkii oo muxuu ahaa biyo xireenad intaan samaysta aan muxuu ahaa een, aan xooluhu igu noqon dhulku cawska iyo ugu soo bix abaaraha kula bixi lahaa intaasaan ka rajaynayaa aad waa mahadsantahay waa hagaag waxaan barnaamij kaga jirnaa su-aalaha caymiska xoolaha oo la weydiinayo dhinac kale waxaa ila jooga furuur xaajashadala geedi oo ka mid ah waxgaradka degmada baardheer dhinacan ka mid ah dadka xorodhaqatada su-aasha ugu horeysa aan weydiiye ayaa waxay tahay barnaamijka caymiska ma dhegaysatin aa waa dhegaysanaa
raadiyaha ayaad ka dhegaystaan
Ra- raadiyo markabley baardheer
gobolkee ayaad ku nooshahay gobolka gado baardheer
degmadee baardheer barnaamijka mawada dhegaysateen haa
su-aashaan jeclaan ku weydiiye ayaa waxay tahay waa maxay caymiska xooluhu caymiska xoolaha waxa waaye daawada kaniiniga okista s- hunguriga sida wax u heli intaas ayay ka kooban yihiin goorma ayaa xoolaha la caymiyaa xilliga xilliga abaaraha ayaa la- xoolaha la cimiyaa xilliga ay waxla-aanta ay noqdaan ayaa beeraha loo tabcaa ayaa nafaqa wax loo raadsadaa markaas ayaa la nafaqaystaa haddii aad dhegaystay barnaamijka meeqa xalqadood ayaad ka dhegaysatay afar halqadood ayaan ka dhegaystay
wax ma ka fahanteen barnaamijka haa waxbaan ka fahnay haddii aad fahanteen maxaa ka fahanteen waxaan ka fahnay dhu- dhuxureedka markuu roobku da'o biyo xireennada iyo warar la qodanayo lagu keediso doogga iyo aqaalaha xoolaha iyo biyaha
xoolahaaga caymis weli ma gelisay
haa haa in mar badan baan geliya xoolaha waa caymiska
sanadkan diyaar mu tahay inaad xoolahaaga abaarta ka caymisato Alxa- aad iyo aad aan- aan diyaar ugu ahay inaan xoolaha abaarta aan ka caymiyo oo qarash aan gishto haddii aan- qarash aan helo oo si fiican ugu- aan u noolaysto xoolahayga lacagta xoolaha aad ku caynsanayso xaggee aad ka keenaysaa
waxaan walaal aan ka tuuga iyo waxaan oo ehel isiiye iyo wax oo iyo ayaga wixii noola markaas oo wax ii galaya inaan gato oo hal iyo laba aan ka gato iyo saasaan ayaan ku ceemiyaa
xoolahaaga kuwa caynsan kuwa caynsan leh sida geela ariga iyo lo-da waxaa laga wadaa xoolahaaga sida geela iyo ariga haddii ay timaado xaalad emergency abaar ah ama dhibaato ah kuwee ayaad caynsan lahayd
nugulka aada ugu daran waxa waaye ariga iyo lo-da ayaa aada iigu daran geela xoogo i roon Eh, waxaan hadda aada ugu dagaada- ula ula dadaa abaarta iga baxaysa geela waa geelalan gacanta saara
lacagta caymiska aad ka hesho xilliyada abaaraha maxaad ku qaban doontaa
haddii hadduu allana gaadhsay oo aan helo waxaan biyo xireennada iyo wararka aan qodanayo iyo xoolaha aan ku ceensanayo intaas maxaad rajaynaysaa inaad caymiska ka faa'iido Alxamdu- haddii waxaan aad iyo aad aan ga rajaynaynaa inay naceemiyaan oo oo biyo xireenada iyo waraha iyo xoolaha ay gacan lagu siiyaan ay naceemiyaan iyo abaarta ugu baxno aad waa mahadsan